xabsiga waa xabsiga weyne niger ee niyaame maxaa lagu xiday shan dhallinyaraa nahay walaal waxaa lanoo xidhay warqado dhalasho oo waddankanaba lanugu xidhay bal haddaad sii fasirto baasaboor waddankana baan qaadanayna anagoo dhalinyar soomaaliyeeda oon rabnay inaan fiisooyin iyo baraasiil iyo laatiinka lagu aado yay niman niger inoo samaynayeen warqadihii marka nimankii nigerka ahaa kolkay noo sameeyeen warqadihii baa lanagu qabtay iyagiina way way dhuunteen arrintaasaan u xidhannahay muddo shan bilooda waraaqaha miyaa been abuur ahaa marka kolkii hore waxay nagu dheheen sife qaan waddo qaanuuni aan idinku samaynaynaa waa gartay gadaal adiga waxay leeyihiin waddadii waaba mareenba laakiin maadaamaadan waddanka u dhalanin ma qaadan kartaan bay d s teedu nagu soo qabatay kadibna sidaasaan lanugu xidhay waa gartay marka goormaa laydin xiday walaal waxaa lana xidhay bishii afraad bilowgeedii maxkamad ma laydin soo taagay walaal maxkamad waa lana taagay maxkamaddii wayna waraysteen kadib kiiskiina waxay dheheen ma weyna laakiin dadkii idiin sameeyey baan raadinaynaa waa gartay maxaad markaa u xidhan tihiin dadkii noo sameeyey baa la raadinayaa waxaa noo sameeyey dadkiina maba joogaanba waddanka way ka baxeen sidaa lanoo sheegay marka ma taas macnaheedu ma waxay tahay in inta laga helayo dadkii waraaqahaas idiin sameeyey aad adinkuna sii xidhnaanaysaan
wallahi maanaan fahmin walaal maanaan fahmin waayo dee dadkaas ama way dhiman karaan ama waddanka way ka baxan yihiin saan ognahay qaybtood meel fog bay aadeen marka taas iyada dee waxay u baahan tahay in uun dee dabagal waa waa waxyaalahan aan aada u fahmin weeyaan walaal waa gartay hadda saad sheegtay xamse muddo waxaad xiran tihiin shan bilooda shan bilooda tan iyo bishii abril ee sanadkan marka rajada aad qabtaan inaad ka soo baxdaan xabsiga intee bay la eg tahay oo hadda yaa idiin maqan rajaan ilaahay ahayn ma jirto aan qabno iyo baaqan aan hadda u dirayno v o eda ula hadlayno een dawladda soomaaliyeed u dirayno aan rabna inaan baaq dirro weeyaan maxaad idinka ku door bideen inaad dalka niger aad martaan oo aad waraaqo ka samaysataan aad waddanka uga sii baxdaan soomaalidu waad ogtahay hadda guinea basaw iyo niger iyo labada labadaa wadan baa inta badan yar iska yar sahlan oo dadkay noo eegna ay degan yihiin luuqadana qaybtood yar adiga carab ahaan ku hadlaan marka iyagaa sahlan waraaqadahoodu laatiinkana way sahlan yihiin in lagu aado marka xaggee aad lahayd inaad aadaan haddii waraaqaha idiin hagaagi lahaayeen laatiinka adiga baraziil ilaa america iyo meelahaas rag tacabiirayaad ahaydeen markaa hayaan ha ha ha walaal marka dhalinyaradii kale kula socota meeye iyaguna walaal aniga halka keliga baan taaganahay inta badan in laysu tagtaga lama ogolo iyaguna meelahaasi ku kala jiraan waxa aad jeclaan lahayd in hadda lagaa maqlo oo dadka soomaaliyeed shacab iyo dawladba inay kaa maqlaan maxay tahay
walaal waxaan rabaa inaan si khaasa ula hadlo madaxweynaha soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa walaal inaan dhao dawladdaada badbaado qaran madaxweyne waxaa tahay madaxweynihii jaaniskii labaad hele ee ummadda soomaaliyeed madaxweyne u noqday shaksiga keliya laba jeer jaanis helaa tahay madaxweynihii waxaa tahay ka danqanaya dhalinyartii eriteria ee waktigii kolkay xaaladoodu madowga gashay ka danqanaya baa tahay madaxweyne madaxweyne waxaan ku leenahay anagoo dhalinyaro soomaaliyeeda kuwaad u danqanaysoo kale baan nahay jeelasha africa niger baan ku dhibaataysannahay madaxweyne waxaan le waxaan kaa codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan dhibaatadaas soo farageliso madaxweynaha waddanka dhigaaga aad la soo hadasho waa kuu sii daynayaa insha allahu tacaala dadkaaga inaad la soo hadasho baan jeclaanaynaa fariinteeda madaxweyne xasan sheekh baan u dirayaa waa tahay xamsa magacaaga adigu waad ii sheegtay saaxiibada kalena magacyadooda ma dhammaystiri kartaa waan dhammaystiri karaa cumar maxamuud maxamuud cumar anas ibraahim iyo maxamed cabdinuur iyo adigoo ah
iyo anigoo xamse cabdi xuseen waa ku salaamaya walaal aad baad umahadsan tahay